Munaasabaddan laakiin hiraayi barnaamij lankamaga daray daryeel bulsho oo muddo seddex biloood ku dareeray magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba ku qeybgalena maamulka degmada Baraawe mas-uuliyiin ku dareerta gobolka Shabeellada Hoose walibana lagu hadalay intiis badan xadgudubyada kala kow hanraabta gudniinka fircooniga iyo guurka degdegge iyoona qaybo sheelgadiisan ee bulshadii ku qeybgal intiisa dareeray ku kudoodeen sida xal lagu deeri lahaa dhibaatooyinkii la kulmayeen hanraabta iyo bulshada doorka wacyigelineed ee uga hadli koraan ugu horreyntii wakiilka hay-adda news ee magaalada Baraawe Nuur Shaarkey iyo weliba uu sharaxay ahmiyadda bulshada u siinaya barnaamijkan lankamaga daray daryeel bulsho barnaamijkan waxaa la yidhaha magaciisa daryeel bulshada wuxuuna ka hadlaa arrimo badan sida tacdiyada loo geysta gabdhaha iyo dumarka dhammaan arrin kale faquuqa oo dadka la faquuqo barnaamijkan wuxuu socday muddo lix bilood waxaana halkan lagu wacyigeliyey si ay ada bulshada inkastoo labada gaarin qaybo ka mid ah sida booliska culimaadiinka dhallinyarada hooyooyinka caafimaadka iyo odayaasha qaybo ka mid ah si ay ayagana markaa hadda maanta ay ku eg tahay xafladaan markaan qabada kadib si ayaga bulshada weynta baraa oo dhan ay u wacyigeliya ayagoo ahaa qeyb qeyb qayb ka tirsan booliska qayb hooyooyinka la hooyooyinka baraa oo dhan halmeelba la keeni karo waana ku mid a bulshadii ku faa'iidaysatay barnaamijkan iyo weliba iyo tilmaamena inay bulshadiiyo sii deersii doonaan walyaabo iyo ku baradeen kulamadii use dareeriya
noo socday saddex iyo toban isbuuc waxaana qabanay shan iyo labaatan kulan waxaana qabtay dadkaan laga soo xulay bulshada dhexdeeda ee hadda fadhiyo hortiina aad baynu u mahadsan yihiin gudniinka fircooniga shareecada islaamkaba diidan in laga hortago in gabdhaha in gabadh ama maamada ku sudo madiisa way xumaan kala qaato ayadana maydso noqon loo qaado inay kala tahay waxyaaba badan ku soo barnay marka annagana waxaan ugu talagalnay ama hay-adda ugu talagashay inaan bulshada sii gaarsiino kordhin badan soo qaadana tababar badan soo qaadana taasna waxay la haytay inaan ku baraarujiyo dhibaatada badan oo lacaganayo waana nin haysata kuma ateynaan gamiilka rogan oo kale iyo guurka degdeg ah gabdhaha oo ay guuryaha iyo waqti gaaran ugu dambeyntii guddoomiyaha degmada Baraawe ee duq magaalada Cumar Sheekh Cabdi Shafaani iyo weliba uu kala dardaarmay bulshada inay sii joogtayeen wacyiga bulshada ee keedina dhibaato isla gudniinka fircooniga
marka laga hadlo gudniinka fircooniga runtii culimmada badan ayaa ka sheegaya dhibaatadan udeheena runtii ay soo qortay maxdalkeedu soo martay marka waxaa fiican inaan bulsho wacyigelinta annaga ka qayb qaadano innaga waxaan boosnaadayna maamul ahaan runtii inaan la shaqeynona bulshada dhibahooda kala duwan
gudniinka fircooniga waa kukumida dhibaatooyinka la kala kaho bilaanta markii oo yaryariin waana arrin lidkee xuquuqda aadanaga kaasoo tacadiyo dhibaatooyinka ee bilaanta yaryara welibana uuse duud siiyey xuquuqdii oo aasaasiga hayti in jirsho markaasi lan dhibaatayna